Xaalad adag oo nololeed ayaa ku dhalatay biyooggii harooganaya ee markaasi Galanga, degmada Baardheere, kuryeeda roobab xooggan oo degmadaasi ku qubdanga. Daadadkan ayaa burburiyey suuqyadii weynaa ee degmadaasi, waliba kaloo jaray guryo duminga, iyadoona qoysas badan biyoogasay ku bugtaali hanshoona suurtagali iniyo deeranba duleedka degmadaasi. cisbitaalka gadow general hosbital ya ee ko gebi ahaanba hakad geliyey fatahaada ku dhalatay roobabkaasi iyadoona weli maamulka degmada walxal ee markaasi inku deerna sidii wallan kuga wada laayay xaaladda isbitaalka dhakhtar liibaan dunxi oo ku mid ah dhakhaatiirta isbitaalka gadow general hosbital ya sheegay in biyoogun badan ay ka dhajaraan guud ahaan degmada baardheere iyo sabab u koraan iniyo ku dhaladaan cudurro shalgadiisan sida shubinbiyoodka malaari iyo haan kale ee maqaarka kadhiyoba bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin wabacdu halkan aan joogno waa masjidka cali bin cali oo aad wada taqaanaan halkan biyuhu ay dhaafsiisan yihiin ilaa boqol tilaaboo kale xagga u dhaafsiisan yihiin meeshaanoo kale in la soo gaara way adag tahay wixii qofka halka hadduu soo gaaro wuxuu raacayaa doon oo markaas ama hal doolar ama nus doolar ah xagga masaajidka waxaa ka jiray isbitaalkii guud ee gedo ama u taqaanaan gedo jara hosbitaal waa isbitaalka degmada markii la fiiriyo bukaanada ugu badan iyo ama qaliimada ugu badan lagu samaynayey gebi ahaanba isbitaalkii dabaal waxaanay laguma tegi karo ama doon gebigiisba wuu au qarsoomay ilaah subxana watacaala waxaan ka rajaynaynaa in uu beddel ka khayr badan iyo biyahana naga yareen doono waxaan halkaa u nimid maanta inaan ummadda soomaaliyeed la wadaagno in biyihii faraha badnaa ay sababayaan cudurro kala duwan haddii ahaanay daacuunkii kaneecadii tayfoodkii dhammaan cudurro fara badan oo qaarkood maqaarka ah ay ka dhalan karaan iyadoo bulaacaddii iyo la kala garan laayahay iyo musqulihii iyo meel kala garaba lakala garan laayahay biyihii xataa kalarkooda wuu doorsoomay dhammaan walaalaha muslimiinta ee daafaha caalamka inaga daawanayo waxaan duca ahayn oo aan idinka doonaynay ma jiro ilahi rabbi subxana watacaala inoo soo barya wsalaamu calaykum wraxmat ullaahi wbarakaatu
roobabka ayaa sababay iniyo jibyang buundadii degmadaasiya iyadoona biyo galan dukaamo baqaaro guryo kale oo la deganya xaruumoogii walbarashadii weliba caafimaadka